فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada ood xiliyadan oo kale ka maqashaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan marka laga reebo habeennimada sabtidu soo gelayso caawo waa axad taariikhda hijriyaduna waxay ku beegan tahay shan iyo tobanka shawaal kun afar boqol afartan iyo lixda hijriyada qodobada dhuuxa waraysiyada aad caawa ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah mu'asasada warbaahineed ee alkataayib oo baahisay xalqada labaad ee taxanaha dukumentari soo bandhigaya hagardaamooyinka bankiga adduunka iyo hay-adda i m f ku hayaan soomaaliya xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada jowhar oo u jawaabay xaadoole oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka iyagoo sheegay inuu ka soo cararay furimaha dagaalka dowladda federaalka oo u hanjabtay dadka ka taageera baraha bulshada ee dhaleeceeya markii ay ka waayaan dantooda sidoo kale barnaamijka dhuuxa waraysyada waxaad ku dhegaysan doontaan mid ka mid ah beeraleyda gobolka jubbada hoose oo ka warbixiyey sida beeraleyda gobolku ugu guda jiraan tacabka xiliroobeedka guga xubnihii wararka caalamka iyo caafimaadka ayaan ka marnayn ee ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag qodobada aad soo maqasheen ayaan caawa dhuuxa idinkugu soo gudbin doonaa insha allah waxaana ugu horreeya oo aan ku bilaabaynaa wararka caalamka waxaa halkan ka soo jeedinaya waryaheyna cabduraxmaan badar aad baad u mahadsan tahay ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa biyaha marinka khaza u isticmaalaya sidii hubka oo kale xafiiska warfaafinta maamulka marinka khaza ayaa maanta shaaca ka qaaday in gumaystaha yuhuudda uu biyaha khaza u bedelay qalab xasuuq iyo hubsi tartiib tartiib baa loogu dilayeen ka badan laba dhibic afar milyan oo falastiiniyiinna oo ku sugan marinka khaza bayaan uu soo saaray xafiiska ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in yuhuudda ay beegsanayso dhammaan kaabayaasha biyaha iyo wasiilo kastoo ay biyo ku gaari karaan bulshada ku nool marinka khaza si ruuxii ka badbaada xasuuqu oon iyo haraad ugu dhinto waxa uu xaqiijiyey xafiiska in yuhuudda ay carqaladaysay laba shirkadoo ka mid a kuwa biyaha keena bariga magaalada khaza iyo gobollada dhexe kuwaasoo maalin kasta biyo siinayeen ka badan toddoba boqoloo kunoo falastiiniyiin ah waxayna yuhuudda burburiyeen in ka badan sagaashan boqolkiiba kaabayaasha biyaha iyo faydhowrka marinka khaza iyagoona ka hor istaagay shaqaalaha farsamadii inay gaaraan khaza say u dayactiraan kaabayaasha burburay halka shaqaalaha qaarkoodna la beegsaday iyagoo gudanaya waajibkooda bini'aadinimo sida uu sheegay xafiiska warfaafinta maamulka marinka khaza si kastaba ahaatee yuhuudda ayaa dagaal dhan weliba kula jirto ehelkeena reer khaza iyadoo ay malaayiin muslimiin eesha ka daawanayaan jasadkooda ay finanaysa yuhuudda raxanka daran dadaadu fara badan ayaa kurintay duufaana iyo dabeella maalmii lasoo dhaafay ku dhuftay dalalka indiya iyo nebaal hay-adda maalinta musiibooyinka ee gobolka bahaar ee dalka indiya ayaa shaaca ka qaaday sabtidii maanta in gobolkaas ay ku dhinteen lixdan iyo kow ruux kadib markii halkaas ku dhufteen dabeello xooggan oo soconayay labadii maalmood ee lasoo dhaafay waaxda saadaasha hawad ayaana dhankeeda sheegtay in roobama hiigaan ay ka diigaraan gobolka bahaar ee bariga dalka indiya dhanka dalka naibaal oo darislaa dalka indiya ayaa waxaa laga soo sheegayaa inay ku dhufteen dabeello xooggan maalintii arbacadii lasoo dhaafay waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda dalkaas ayaana wakaalada wararka ee faransiiska u sheegay inay duufaanadan ku dhinteen sideed ruux u dhashay dalka naibaal tani ayaa imaanaysa iyadoo muddooyinkii dambe si aada u sii xoogaysanayeen dabeeladiiyo duufaanada ku dhufanaya qaar ka mida waddamada caalamka ciidamada dowladda lubnaan ayaa la wareegay inta badan sallagyaday ururka isku magacaabay xisbullah ku lahaayeen koonfurta dalka lubnaan wakaaladda wararka ee faransiiska oo soo xiganaysay la wareedyo lubnaaniyiinna ayaa sheegtay in ciidamada dowladda lubnaan ay la wareegeen boqoliyo sagaashan ka mid ah saldhigyadii ururka isku magacaabay xisbullah ku lahaayeen koonfurta webiga liida ee dalka lubnaan ila wareedyada ayaa sidoo kale wakaaladda u sheegay in ciidamada lubnaan oo kaashanaya ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobey ay burburiyeen saldhigyo badan oo ay ururka ku lahaayeen koonfurta lubnaan mas-uul ka tirsan waaxda ammaanka ee dalka lubnaan ayaa xaqiijiyey in dowladdiisa ay ku howlan tahay inay qaado tallaabooyin kale ay ku burburinayso dhammaan salagyada ururka isku magacaabay xisbullah tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo dhowaan uu sheegay mas-uul ka tirsan ururka isku magacaabay xisbullah inay hub ka dhigayaan haddii ciidamada maamulka yuhuudda iskaga baxaan koonfurta dalka lubnaan ugu dambayntii wareega koowaad wadahadal u dhexeeya washington iyo tahraan ayaa ku soo gebagaboobay dalka cumaan wasiirka arrimaha dibadda dowladda iiraan cabaas ayaa shaaca ka qaaday inuu soo gebagaboobay wareega koowaad wadahadalka u dhexeeya tahraan iyo washington kaasuu sabtidii maanta ka furmay saldanada cumaan waxaanay uga wada hadleen malaf ku saabsan barnaamijka nukleerka iyo cunaqabateen ka saaran dowladda iiraan afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda iiraan ayaana saacado ka hor sheegay in wadahadalka uu dhexdhexaadinayo wasiirka arrimaha dibadda ee saldanada camaan ninka lagu magacaabo beder al buusiciidi wadahadalka u dhexeeya washington iyo tahraan ayaa ah mid aan toos ahayn ujeeddooyinka ugu weyn ee loo kulmo ayaana ah in laisdhaafsada maxaabiis ay ka lahaayeen labada dowladood iyo nucnuqabateenka looga qaado dowladda iiraan barnaamijkeeda nukleerka
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaadna kala socotaan balse markan mu'asasada warbaahineed ee alkataayib ayaa baahisay xalqada labaad ee taxanaha dukumentari soo bandhigaya hagardaamooyinka bankiga adduunka iyo hay-adda i m f ku hayaan soomaaliya warbixin ku saabsan filimkan waxaa halkan ka soo jeedinaya waryahayna moxamed amiin
بسم الله الرحمن الرحيم
واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون
waa qaybta labaad taxanaha cusub ee ay baahiso mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib kaasi oo cinwaankiisu yahay alaa innahum humul mufsiduun laguna falanqeynayo dhagaraha bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta i m f ay ku hayaan shacabka soomaaliyeed waxaa xalqadan oo la daaban karo ugu yaraan soddon iyo toddoba daqiiqo ay alkataa'ib ku dul istaagaysaa si faah-faahsanna u soo bandhigaysaa xaqiiqda deen cafinta la sheegay in loo sameeyey dalka soomaaliya taasi oo ay aad ugu faantay dowladda federaalka kuna tilmaamtay guul u soo hoyatay ummadda soomaaliyeed deen cafinta hay-adda lacagta adduunka la sheegay inay u sameysay soomaaliya ayay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib ku tilmaamtay gumaysi dadban iyadoo qeexaysa in xaqiiqda jirta ay tahay in soomaaliya aanay wax deen ah laga cafin taa beddelkeedana dalka lugaha loo geliyey hagardaamooyin hor leh oo lagu curyaaminayo dhaqaalaha bulshada soomaaliyeed xiriirka soomaaliya iyo hay-adda i m f ayaa xoogeystay sideetameeyadii xilligaasi oo uu dalka ka jiray nidaamkii shuuciga ahaa ee uu hogaaminayey maxamed siyaad barre ganacsiga dalka ayaana baylah noqday iyadoo ay qiimo dhacday lacagtii shilinka soomaaliga wuxuu filimku soo bandhigayaa saameynta ay hay-adda i m f ku lahayd soomaaliya iyo sida ay u halakaysay wax soo saarka gudaha shirkadihii talyaaniga ee qaybta ka ahaa reer galbeedkii dalka kusoo qulqulayay ayaana gacanta ku dhigay elihii dhaqaalaha ee dalka sida qudaarta noocyadeeda kala duwan xaalka muruqmaalatada soomaaliyeed ayaana gaaray in maalinkiiba uu qofka ku shaqeeyo toban senti sida uu tilmaamayo dokumentariga ay soo saartay alkataa'ib hay-adda i m f ayaa shuruudo adag dul dhigtay dowladdii kacaanka iyadoo dalbatay in la fududeeyo maalgashiga hay-adaha shisheeyaha in hoos loo dhigo qiimaha shilinka soomaaliga iyo in la yareeyo miisaaniyadda ay dowladda ku bixinayso adeegyada bulshada shuruudahan dhabarjabiska ah ayaa sabab u noqday in dalka soomaaliya uu galo xaalad humintila'aan xagga dhaqaalaha ah durba waxaa dalka ka bilowday oloole ka dhan ah dowladda taasi oo ugu dambayntii sababtay in la rido xukuumaddii kacaanka dalkuna uu lugaha la galo dagaallo cusub wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii kacaanka waxaa go'ay xiriirkii u dhexeeyey i m f iyo soomaaliya waxaase dib u soo nooleeyey dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud sannadkii labada kun iyo saddex iyo tobanka taasi oo dhabarka saaratay in ay guddo deymaha ay hay-addu sheegtay in soomaaliya lagu leeyahay
labadii kun iyo saddex iyo tobankii waxay sameeyeen laba maalmood oo isku xigto april labayo tobankii bay soomaalida ka saxiixeen inay i m f ta u saxiixdo deymihii lagu lahaan jiray oo dhan wixii taariikhiga ahaa deymo fara badanoon waxba ka jirin qaarkood ribo meel iska taagana deymo ay xaq u leedahay sharciga international lawga inay tiraahdo aqbali mayno waa deymo odius oon foundation lahayn haddii lasii tix raacana maba lahaba foundation oo lama hayo wax cadayna audit trailna laguma samayn karo sida ay tilmaamayaan khubarada dhaqaalaha ka faallooda ee kasoo muuqanaya filimkan cusub iyo warbixinada laga qoray mowduucan deymahan la sheegay in lagu leeyahay wadamada afrika ma ahan deen ay dheefsadeen bulshooyinka balsetaa beddelkeeda waa deen ay qaateen hogaamiyayaasha keligii taliska ah loona adeegsaday curyaaminta shucuubta afrika arrinta layaabka leh ee uu soo bandhigayo filimka cusub waxa ay tahay qiraal uu sameynayo wasiirkii hore ee maaliyadda dowladda federaalk cabdiraxmaan bayle oo sheegaya in deemaha la sheegay in lagu leeyahay soomaaliya aanan loo hayn tixraac iyo markhaati cad sidaasi oo ay tahayna ay dowladda federaalk ogolaatay in soomaaliya lagu leeyahay deymahan lacagii markii la kala qalay ee la kala qaaday qaarkood caddaymaheedii ma haynaba waa laydinku leeyaa la yidhi lacagta iska bixiya ya now lacagihii markaa laynagu yeeshay xataa in laynoo soo wada shubay iyo in berh ka maqan yihiin warkeeda ma hayno oo dee inagu eeg inagu wax alla wixii aan qornay ee meesha yaalay muqdisho soo ma baabiin marka wixii la yidhaah unbaan iska aqbalayna marka wixii la yidhaah unbaan iska aqbalayna marka
disembar sanadkii labada kun iyo saddex iyo labaatanka dowladda federaalk ayaa ku dhawaaqday in ay marayso heerkii ugu dambeeyey ee deen cafinta laakiin si ku talagal ah waxay madaxda dowladda federaalk u marin habaabiyeen bulshada iyagoo ka qariyay in weli aan soomaaliya si buuxda looga cafin deenta la sheegay in lagu leeyahay oo aan horeyba xaqiiqo loogu hayn shan bilyan iyo saddex boqol shan bointi ama shan dhibic saddex bilyan ayaa laynaga cafiyey
maanta ayay soo dhammaatay oo nalaga cafiyey shantii bilyan oo doolar oo deynka oo nalagu lahaa
soo dhowaada munaasabadda caawa waa munaasabaddii aan ugu dabaaldegaynay guusha weyn ee soomaaliya ay gaartay ee deen xubinta oo saacad ka hor lagu dhawaaqay soomaaliya oo lacag ka badan shan bilyan oo doolar laga cafiyey
si looga cafiyo dowladda federaalka deemaha la sheegay in lagu leeyahay soomaaliya waxay hay-adda i m f soo bandhigtay shuruudo aada u fara badan oo dhammaantood hagardaamooyin ku ah badqabka dhaqaale ee bulshada soomaaliyeed sidaba uu tilmaamayo cabdulaahi sheekh cali oo ah wasiir ku-xigeenkii hore ee maaliyadda ee dowladda federaalk i m f wel bank waxayna soo hordhigeen siddeetan iyo afar shuruud shardi ah wax yar maaheen saddexdaas sano afartaas sano siddeetan iyo afar shardi ayay ahayd dowladda soomaaliyeed inay ka tallaabsato si ay u soo gaarto meel lagala hadli karo in deynta laga cafiyo shuruudaha la isku xidheeyey waxaan xusuustaa waxay ka badnaayeen ilaa ninety benchmarks bay ka badnaayeen waxaa dhinac socotay benchmarkyada kuwa haddaad ku dhacdo inaad zero hesho iyo inaad boqol hesho waxba ka dhaxayn oo ah either your fail or your bus oo leeyahay indicative targets si la mid ah wasiirkii hore ee maaliyadda cabdiraxmaan beelle ayaa sheegaya in hay-adda i m f ay tahay hay-ad aan nixin danteeda iyo hadafkeeda oo keliya aana taqaano sida loo xaqiijiyo imf waa nimanaan nixin wey ya ama zero baa tahay ama on baa tahay no in between ama zero baa tahay ama on baa tahay ama waad samaysa ama maad samayn haaf baan sameey ma jirto imf waa nimanaan nixin wey ya ama zero baa tahay ama on baa tahay no in between ama zero baa tahay ama on baa tahay ama waad samaysa ama maad samayn haaf baan sameey ma jirto mid ka mid ah raadadka durbaba la dareemay ee ka dhashay shuruudaha loo saxiixay hay-adda i m f waa in ganacsigii uu dalka hoos u dhacay waddankana loo furay badeecadaha dibadda laga keeno taasi oo dhalisay in wax soo saarka gudaha uu suuq waayo xaalkuna uu gaaray in soomaaliya loo soo waarido qudaar noocyadeeda kala duwan nihow magacayga horta cabdiraxmaan abuukar jeylaani waaye qudaartaanaan ka ganacsanaa nihow hadda waxaa waaye waxyaantan waxaa soo kordhadhay kharo iyo barnaamijkan iyo qudaartan dalka laga dibadda laga keenaayo masar iyo meelaasaa laga sheegaayo ayaa laga soo dhoofiyaa annagoo waddankeena wax nooga baxaayo dhir fiican aan haysano dibadda aan wax ka keensano walaahi dhibaato weyn aan u arkaa magacayga waa xaawo xasan waxaan la yaabanahay masar qudaarta noo laga keenaya cambaha iyo waxaa waddankeena waa waddan weyn oo webiyaal maraan waana webi waxaan ku nahay beeraha qurux iyo wax kasta marka waxaan u baahannahay waddankeena wixiisa in la cuno marka soomaaliya wax walba waa laga soo hoosgelayaa meel walba waa laga soo marayaa dadkeena u tashtaan dhihi lahaa oo wax qabsada oo waddankiina ka shaqaysta oo beerihiina qabsada oo dalkiina iyo dadkiina wax u tara yaana cadawadeedin hoosgelin arrimaha fajacisada leh ee uu soo bandhigayo dokumentarigan cusub ee alkataa'ib waa iyadoo heshiiska dhex maray dowladda federaalka iyo hay-adda i m f aanan laga helin nuqul ku qoran luuqadda soomaaliga taasina ay tahay mid ka mid a caddeemaha muujinaya in ay jiraan hagardaamooyin la maleegayo islamarkaana laga qarinayo dadka soomaaliyeed sheekh mahad warsame abuu cabdiraxmaan oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab kana soo muuqanaya filimka cusub ee alkataa'ib ayaa tilmaamaya in dhaqaalaha soomaaliya mar kasta oo uu ka madax bannaanaado shisheeyaha uu yahay marka uu ugu wanaagsan yahay
soomaaliya gaalada waxay ku tilmaameen inay tahay failid state ama virgil state oo burbur iyo dagaallo sokeeya soo martay waana midda ay marmarsiyaha uga dhiganayaan inay maanta soo farageliyaan dhaqaalaha dalka laakiin sida ay xaqiiqdu tahay ee waaqica lagu arkay mar kasta oo soomaaliya ay ka madax bannaan tahay faragelinta nidaamka caalamiga ah sida i m fta iyo bangiga adduunka ay ka dhaqaalo fiican tahay marka kale arrintaasina ma aha midaan iska dhahayno ee waa arrin si cillimaysan loo xaqiijiyey warbixinta aan deliishan karno ama aan tusaale usoo qaadan karno waxaa ka mid a warbixintii ay soo saarta dii jaamacadda georgia mason oo ay ku magacaawday dowlad la-aan ayaa dhaanta taasay ku caddeeyeen in dhaqaalaha soomaaliya xilliga burburka uu ka jiro uu ka wanaagsan yahay markii dowladdu dhisan tahay waxay kaloo sidoo kale ay ku caddeeyeen in xilligii burburka ay ku jirtay soomaaliya ay xagga dhaqaalaha ka fiicneed dowlado badan oo afrikaan ah hadday tahay xagga nolosha iyo xagga ganacsiga intaba sidoo kale waxay caddeeyeen in shilinka soomaaliga uu ka xooganaa lacagta etoobiya iyo kenya labadaba ujeeddadeennu ma aha inaan leenahay dadku dowlad la-aan iyo burbur ha ku noolaadeen laakiin xaqiiqdu waxay tahay ama doodannadu waxay ku dhisan tahay in nidaamka caalamiga ah ee i m f iyo bangiga adduunka iyo madaxda riddadu ay qeyb ka yihiin dib u dhaca iyo saboolnimada dalka ku dhacday waxaan rabnaa dadkeenna inaan u caddayno inay suuragal tahay in la helo dhaqaale ganacsi horumar ka madax bannaan nidaamka caalamiga ee ku dhisan sadbursiga iyo ribada qayaxan haddaba muxuu yahay raadadka foosha xun ee ka dhashay mashruucan lagu sheegay deen cafinta waa cinwaanka xalqada u dambaysa taxanahan oo lagu wado inuu soo baxo maalmaha soo socda
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada qaybihiisa hore ayaana isla maraynaa markanna xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada jowhar ayaa u jawaabay xaadoole oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka iyagoo sheegay inuu ka soo cararay furimaha dagaalka dhowaan xildhibaan cusmaan xaadoole ayaa waxa uu eedeymo culus u jeediyey maamulka la baxay hirshabeelle isagoo ku tilmaamay inay mooryaan yihiin qaar ka mid ah xildhibaanada deegaanka ee degmada jowhar ayaa u jawaabay xildhibaan xaadoole xildhibaankayni maantay oo cismaan xaadoole oo annii maaragta waxyaabo aanan looga baahnayn maantay ku hadlay nin xildhibaan u ahay waxaan rabnaa marka waxaan faraynaa cid walbay khusayso arrimahan ku saabsan oo gobolka shabeellada dhaxa khaasatan gaar ahaan gobolka shabeellada dhaxa hadday guddoomiye degmo tahay hadday guddoomiye gobol tahay cid walbay khusayso waxaan rabnaa marka xildhibaanka waxyaabaha oo warano u fiirsanuu dhahay asoo nin mas-uul ah marka waxyaabihii uu ka hadliy inuu macnaha raalligelin uu ka bixiyo oo waxa uu sheegay inuu maaragtay dowlad amba nidaam amba maaragtay shaqo aanan loo joogin uu galo inuu maaragtay shaqadiisa asaa gebay shaqadiisa uu dib ugu soo noqdo maanta nin sarkaala uu sheegana xildhibaan waayahay maalin waxaa taa oo gooniyaha u qabtay nama jirin haddana inuu dadki kala daleeceeyo ama maaragtay meelo badan uu taataafto waxyaabo laga fiican yahay waaye minuu dad daleeceeyo mina waxyaaba soo dhimanayo inbay askarta ay ka dhimanayso inuu dad daleeceeyo xataa waa iska aaleen laakiin inuu inta maarata intana soo baxyo xoogay ou hadduu inta cabsayay kelgiis oo haddana inuu geed aqab oo maarata ku yaalla xaafadiis ou inta tago ou eegi saarto aad iyo aadaa looga fiican yahay marka waxaan rabnaa xildhibaanka waxaan u sheegaynaa annaan faraynaa asaga ruuxiisa shaqade ou lahayaa soo aadi hadduu soo aadi karin raalligelin waxyaabaha ou sheegay oomba madaxda ou dulmiyey raalligelin ha ka bixiyo hadduu ka bixi waayane khaasatan asiga ayay biri dhibaysaa birigana waa dhibaysaa birina waa dhibaysaa laba caawi laba biri ou joogay raagaceel leh habeen madoobow iska baxaa soonan dheenaay waa baxay ogaada xildhibaanku ha xishoodo nin xishoonaya ha naqayo nin dagaalka diyaarkay ha naqdo yowsan geedaha madaxa ku dhidhibin inaad raagaceelo joogtid ka hoggaamisay ahaada mahayn inaad dib u noqoto geed qurcana teleefon saarata kasoo hadash dee waxay ahaada inaad dagaalka hoggaamiso marka waxaan ku leenahay haddaad rabto inaad mar lamaad soo noqotid meeshaa ka horta kusoo noqo xildhibaan oo raagaceelo ahayd
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
barnaamijka dhuuxawaraysyada ayaad weli la socotaan wuxuuna idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan hase ahaatee markan dowladda federaalka ayaa u hanjabtay dadka ka taageera baraha bulshada ee dhaleeceeya markii ay ka waayaan dantooda cabdulfataax aadan xasan oo ah afhayeenka ciidamada booliiska dowladda federaalka ayaa shaaciyey in xabsiga ay dhigi doonaan dadka baraha bulshada ka dhaleeceeya dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay baraha bulshada ku soo badanayeen dadka taabacsanaa dowladda federaalka oo markii ay dantooda ka waayeen bilaabay inay dhaleeceeyaan ayuu afhayeenku sheegay inay dagaal ku hayaan dadkaasi ayna ka adkaan doonaan dad badan oo qol isaga jira oo intay kaamira furtaan waxay rabaan iska soo sheeg qof walba dembi oo geysta rekoodhkiisa waa la hayaa waa la dejiyaa galkiisaa loo geliyaa habeen walba qofka life soo galaa waxa uu dhimaayo boontiid uu gafaydada u xil saaran waa laga adkaan doonaa waana laga adkaana qof walbana ha ogaado qof walba oo social media ku jira ee isleh war muuqaaladan sidaa idinkuba inti soo jarjartaan aad facebook usoo dhigtaan anagan dadaa noo xil saaran oo galka ku daraya maalin walba qodob la beegsanayo leh c i d na arkiifiyadeeda waa u tegi- waa tegi karnaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaan isla soo gaarnay markanna mid ka mid ah beeraleyda gobolka jubbada hoose ayaa ka warbixiyey sida ay beeraleyda gobolku ugu guda jiraan tacabka xiliroobeedka guga cali xuseen xasan oo ka mid ah beeraleyda iyo nabadoonnada magaalada jamaame ayaa nooga warramay dalagyada ay xilligan beertaan dadka ku nool gobolka jubbada hoose isagoo tilmaamay inay rajo wanaagsan qabaan wuxuu sidoo kale farriimo u diray bulshada soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan isagoo ku dhiirigeliyey inay xoogga saaraan tacabka beeraha waxaana waraysigan inooga qaaday waryahayna cali aadan bismillahi raxmaan raxiim Eh, magacaygu walaal waa cali xuseen xasan almashuur cali kulishey waxaana joogaa gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame cali waxaad ka mid tahay nabadoonnada gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame waxaadna kasii mid tahay dadka beeraleyda ah ee degmada beeraha jamaame xilliyada roobka dalagyada la beerta maxaa ka mid ah bismillahi raxmaan raxiim walaal waxaa ka mid ah ilaah baa ku mahadsan horta marku horeyso roob fiican ayaan helna oo lagu diirsado xilligan waa xilliga guga ah waxyaaba aan tacbanno waxa ugu weyn oo aan tacbanno hadda jubbada hoose waxaa ka mid ah galleyda waxaa ka mid ah digirta sisinta dalageen wuu fara badan yahay xaqiiqatan hataa xilligan waxaan surnaa annaga aan beernaa mooska xilliga lagu aadiyo waay haddaa la suraa guga iyo deer iyo xagaa sagaal bilood saas ku qabaa sagaal bilood kadib mooska diyaaru ku noqonaa xilligan waa la suraa marka insha allahu taa dalagyadiis kala duwan xilligan waa abuurnaa insha allah beeraha qaabka iskugu jiraa meesha meel weba mara maadaama ay tahay maasha allah su-aashaada waa mid waafi ah magaaladan beero labada dhinacba way leedahay xaqiiqatan haddana jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame caan waaye adduunka waa laga yaqaanaa waa meesha uu soo kala baratami jireen talyaaniga beerihii badnaa ku yaallo beero webina way leedahay oo fara badan xaqiiqatan weli waxaa la dhihi karaa beeraha jubbada hoose waxayba ku yaalaan degmada jamaame kasoo bilaaw soona kamsuuma ilaa buluguduud ay u dhexeeyaan caamka beeraha webiga saaran oo la kasaay soomaali fruud meesha ay deganayd waay waxaa waaye waa eh, inkaas meeshaan leey bandar jadiid eko abuur badan tujuuma juuji jambarow marka sakaanyana way leedahay oo goofley ah dadka ay u yaqaanaan oo carro fara badan xeebtan oo dhan kasoo bilow min qaamqaam ilaa ku geey jubbada hoose meesha ay ku eg tahay la'iito ama sheekh axmed yare nimsu kasoo gudub cabdimuudey intaba insha allahu tacaala beeraha goofka ah oo xeebta ah waxaa kasoo go-o sisin aan xaddi lahayn oo ilaa muqdisho ilaa dibadaha loo dhoofiyo maxaa kuu soo haray dhanka webiga labadaba way saaran yihiin webigana beeraha kasoo bilow jubbada hoose fongamoya nimbisi u yaqaan ama shangal mafuula kulli kasoo bilow intana ku geey ilaa igediga markaan ku dhaho qaamqaam isku darka cari kabo qorraxey sirey farbulaay reenerow daarsalaam maasha allah ilaa malayley ku kusoo xeji jambarow ku jir ama janna ku jir ay dhihi jireen dadkii hore macnaa miisaal ayaga oo soo qaadanaya qiimaha ay oo leedahay micnaha jecel ay u qabaan ay ka wadaan aad iyo aad dadka dibadaha jooga hadday maqlaan jambaro haddii lagu dhaho hata darabkeeda fi hada laxda wuxuu joogaa hamsata cashar milyan shan iyo toban milyan haddii la bedelo doolar ahaan waa shan boqol oo doolar ect- darabki way darab ectar wuxuu noqonayaa marka afarta darab way ectarka afar darab way laba kun xaggu uu dhaafaa mana la helabo waxaa laisku siiyaa garab siin marka beeraha goofleydan aaday u sarreeyaan labadaba way leeda bal waxay dheer tahay saddex tif way sidii shabeellaha hoose oo kale waay malaayigan afar iyo labaatan sac wuu soo galaa qofka biniaadanka lugeynaya bad wuxuu u soconaa saacateen laba sac ilaa hal sac iyo bar gaari haddii la dhoon soddon daqiiq waa waa magaalo beer goofley leh waa magaalo oo beer waraab leh waa magaalo xeebti leh oo hadda haddaa baxay shabaqaad oo shandarooda kaa dhamaata haddaa qaadata malaayi waa soo qaadan kartaa waa meel aad u nimcaysan waxaa ilaahay badda badda xaggeeda haa ilaahay raxmaanka waan ka codsanaynaa inuu noo ziyaadiyo insha allahu tacaala roobabkiina aad ayay noogu di'een waa ku diirsanay jaa hadda galleyda waa la abuuray xaqiiqatan beeraha badi waa abuurna hadda marka ee, abuurka markii la yidhaahda xagga beeraha ee, kuwa goofleyda hadda aad ku tilmaantay oo xilli roobeedka la tabca iyo kuwa kale oo waraabka ah abuurkooda ma kala duwan yahay mise waa isku mid maasha allah labadoodaba hadda waa wada bilaabnay xaqiiqatan roobka hal mar uu curtay shixshixdiis ramadaan uu xeer bilowday hadda markuu wada da'ay abuurka taam waay labada dhinac waa la bilaabay goofleydana waa abuureen webigan waa abuureen hadda labadaba waa tacbanaa bal waxaa hadda dheer beeraha mashruuca oo hore la waraabin jiray laakiin hadda kili walaayada ay u samaysay jubbada suflaa hadda mashruuca dhan waa la wada abuuraya makiinada taa cariiri waay qaar makiinadaha falay waa laga daba farjiyaa ninba si u yaqaana nina waa iska abuuraa beerihi oo mashruuca haddaa la dhihi jir biile loo fakinaa haddeertan waa la wada abuuraya mashruuca oo aa u taqaanin hore loo dhihi jir mashruuca mugambo ee bariiska kulli sisin iyo geleyaa laga tacbaa oo gaaraayo shan kun oo beeshin taqriiban insha allah kulli waa la tacbaaya alxamdulilah jaad galleyda daraad maraysay soddon iyo shan kun hadda waxay maraysaa lix iyo labaatan kun waxay dib u dhacday sagaal kun shilina kasoo go'day maxaa u sababaa marka raxmadda ilaahi subxaana watacaala nimcadiisa uu keenay ayaa u sabab ah iyo dadka markay dhulka ku hubsadaan abuurka taam uu noqdaba jaa keedka foostayaalka wixii ku jira kulli waa soo saaraynaa annaga waan bixinaynaa macnaa maasha alla foostayaalkaan banaynaynaa jaa kalsoonida ilaahi aan ku qabno waan rajaynaynaa insha allahu tacaala inuu taam noqdo insha allah marka ee, beeraha hadda aad sheegtay oo ah ee, mashruuca magambo xagee biyaha ka heleen marka mafartiyaa loo fakiyey mise xilli roobeedka leela beerta ayaga maasha allah xilliga jiilaalka ah walaayadu waxay u samaysay nidaam idaari ah waxay leedahay meelo kanaalo ah waxay leedahay baratooyo aa loo fakiyaa xilliga jiilaalka ah waa la fakiyaa bal hadda laakiin google lama fakiyo hadda abuurkeeda ilaahay taamuu ka dhigay roob fiicanay heshay taasaa lagu abuuraya roobkaa lagu wada abuuraya kii mashruuca jiro kii webiga oo hadday waraabka noo ahaa matoorka hadda bil ma kicin annaga iyo kii goofley ah saddexdabaad webiga al- eh, alxamdulilah ba- ah, cirkaas oo ilaahay raxmadiisa roobkii guuga curtay ayaa lagu wada abuuray Ee, xagga beeraha markii la yidhaahda oo webiga ku teedsan ee, biyaha webiga iyo biyaha roobka yaa u fiican oo qudaarta haddii ahaaleed iyo haddii dalagga kale uu ahaa lahayba yaa taranka iyo caafimaadka markii la yidhahda yaa u fiican walaal waxaa u fiican wa fi samaai risqukum wamaa tucaduuna biyaha cirka ka imaado wax ka fiican ma laha xaqiiqatan roobka markii la helo mooska saddex bilood jiri markuu ha- roobkan hadda helo waxaa u malaysaa sagaal bilood ta waa soo degdegaa mooskii toban ilo sagaal bilood gaari la sideed bilood todoba bilood uu ku dhalaa biyaha waxaa u baraka badan siduu ilaahayba noo sheegay annagan aan aragnabo tajriib ahaan oo beerley ah waxaa u baraka badan roobka insha allah mar roob haddii la helo dadka iimaankaa ku degaa laakiin waraabka kharashkiisaa badan galleyda hadda oo lagu tacbo ama sisinta ama haddaa mooska lagu tacbaro oo macnaha jiilaalka maarsa la abuur waa dhib banaana laakiin guuga hadda markaa abuurto galleyda hadda abuurto bilaa qarash waxaa raqiis ka dhigaya taasoo alxamdulilah ilahay naxariistiis waa wax bini aadan waraabiy iyo wax ilaahay waraabiy marna ma sinaanayan biidni illah Ee, nabadoon meelaha webiga uu mara mar walba dadka degan waxay ka cawdaan in dalagga xilliyada roobka uu ka go'o arrinkaas maxaa u sabab ah maasha allah nin arrinkaas oo dhowr sababa u sabab ah haddana maasha allah waxyaabo badan ayaa laga qabtay wax kalena haddaa la wada hayaa shalay hadda u dambeysay magaalada meel ku teedsan oo bugey la dhahayo baallaha ku jirta shalay shalay ah marka waxaa u sabab ah walaayada labaatan jir hadda ku dhowdahay lix iyo tobanka sano ka horreeyey webigan wax laga qabto ma jirin foodaa wadanka ka jirta war lores nimanka ilaahi hogaamiye kooxeeda haasteen waxba lagama qaban fatahaadii weyneed markay dhacdo oo mihigaanka ah oo ilaahay ummadda muslimiinta iska badbaadiyey dad muslimiin ah dadkan webiga karkaaraduu jabsaday waa la cunay waxaa cunay fatahaadii alii u dambeeyey sidii laamiga uu u jajabay a aragteen nin kastoo waxgarad ah laamiga jubbada hoose uu u jajabay ee jubbada dhexe ilaa iyo gaar ilaa shabeellaha hoose suu u burburay laamiga u dhexee kuuni beri oo hadda walaayad ay suubinays ayuu isagana webiga karkaarada u jabsaday roobkii aa jebiyey biyihii oo fatahaadii ugu dambeysana karkaarada saameynta laamiga isagana way saamaysa webiga aad iyo aad maxaa yeele biyihii webiga ka baxay laamiga way kormareen way sii dhaafeen ilaa waxay goyeen goofleyda mugambo ilaa af waa isku dareen biyihii taana riifa ka imaaday iyo kii jubbada hoose iyo kii shabeellaha hoose oo haawaay ka imaaday kulli waxay ku kulmaan jubbada hoose ay u imaadaan tuulo la dhahay ninkii ka saayo hoomboy waa soo dhaafaysaa yaakshuuma soona burgaan wax isku dar waay juruba lamadaadkaa la kulli waa isu imaanayaan marka saddexda webi maxaa la dhahaa inta baasta jubba aalta jubba maaha baasta jubba jubbada hoose magacaas in la barta muhiim waay jubbada hoose waa meel hoose ah annagaa jamaa markaa nahay waxaa naga sii hooseeya qaamqaam webi waa socdaa sooma badduu ku darayaa meeshan webigii ay ku kulmaan goobeen la dhaho marka sidaa daraaddeeda biyihii oo jubbada hoose iyo jubbada dhexe dhan ay annaga nagu soo hooro sidaa darteeda marka wuxuu u jajabsaday marka insha allah wax badan hadda waa laga qabtay wixii kalena walaayadu way insha allah way hagaajin haysaa gacanta lagu hayaa dadaalkeeda waa haysaa iyadoo gacanta midig gaalada kula dagaalamayso gacanta bidixna insha allahu tacaala webiga iyo mujtamaca ugu gargaaraysaa raashiin ay u qaybisaa bulshadii muslimiinta ah xaqiiqatan wax badan ay ka taageertaa ayadoo hadda gaala hay-adaha qaramada midoobay iyo w f p iyo khuraafaad aan adeegsanayn ayaa waxay samaysaa xaqiiqatan mar raashin ay qaybisay bariis sokor oo tayo leh weli kuwa ugu sarreeya marka insha allahu tacaala labada dhinacba beerahaas oo kaleata abuur wax badan ay bixisay saacadooyin ay bixisay walaayada oo ay qaybisay oo bilaash eh makiinooyin ay keentay oo maxay sameynayaan marka makiinooyinka makiinooyinku beerahay kuu falayaan waxaa laga yaabaa qaar dadka aan samaysan karin bilaasha loogu fala qaar tan kaloo xigta waxaan ugu baaqayaa fursadan qaaliga ilaahi subxaana wa tacaala uu siiyey markaan usoo daadega xagga adduunyadeena waa loo baahan yahay walaa tansa nasiibaka min addunya inay ka faa'iidaystaan roobabkan guga curtay meel walbo soomaaliduna waxay tidhahaa biyo sacbadaadaa looga dhergaa boqol doolar iyo labaatan doolar oo gaal ku sii waxaa ogaataa jamaama dhowr iyo toban hay-adoodaa joogi jirta baahina ma dhammaan jirin haddana waa laga kaaftoomay heerka la maraya waa la ogyahay xataa ganacsatada heerka hadda ay marayso kheyr allah siiyo waa la is ogyahay annaga dhan waa is ogna beeraha heerka aan ka gaarin hadda ganacsiga heerka laga gaaray wax soo saarka wax walba dhanka laga gaaro waa loo jeedaa marka insha allahu tacaala walaalaha muslimiinta ah dhan waxaan u sheegayaa waxaa looga baaha bixi karaa oo ilaahi subxaana wa tacaala nimcadaas yeeto ninka qaarna uu zakeysanayo markuu wax tacfiir zako quraanshadii cunto ajiraa ku leedahay marka aan ka wada faa'iidaysano roobabka guga iyo wax soo saarka iyo ganacsiga kulliba insha allahu tacaala waa isku filnaanaya muslimiinta aan isku naxariisano ilahi waa noo naxariisanaya
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
gunta iyo gebagabada barnaamijka dhuwaxa waraysyada ayaan isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta caafimaadka doctor maslax ayaa halkan ka soo jeedinaya أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمري الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد miraha sisinta waa dhir ubax leh oo cilmiyan lagu magacaabo sisim waxay soo saartaa abuur yaryar oo saliid hodan ah leh kuwaas oo si weyn loogu isticmaalo karinta iyo dubista abuurkani waxa uu leeyahay midabyo kala duwan sida cadaan madow iyo buni waxaana lagu yaqaanaa dhadhan qani ah oo udgoon sisinta sidoo kale waa isha laga helo saliidda sisinta taas oo si caadi ah loogu isticmaalo karinta iyo daryeelka maqaarka intaba sisinta waxaa la beeran jiray kumanaan sano ka hor waana mid ka mid ah dalagyada saliidaha ugu da'da weyn leh waxaana ka buuxa nafaqooyin sida dufan caafimaad leh fitamiino macdino iyo e antioxidants waxa la yidhaahdo oo jirka difaaca taasoo ka dhigaysa mid si weyn looga isticmaalo cunnada adduunka oo dhan isticmaalkeeda caadiga ah waxaa ka mid ah in rootiga lagu darsado ama la marsado sisinta waxay bixisaa nafaqooyin badan oo isugu jira vitamiino iyo macdan kuwaas oo ka mid ah vitamiinada vitamin e-ga b complex vitaminada la yidhaahdo oo uu ka mid yahay vitamin b one thiamin uu ka mid yahay vitamin b two vitamin b three vitamin b six pyrodoxin uu ka mid yahay macdinta calciumta ka mid a ironta laga hela magnesium zinc phosphorus copper manganes iyo selenium dhammaan intaasoo macdin ayaa laga helaa Eh, haddaba marka faa'iidooyinka caafimaad ay inoo leedahay sisinta isticmaalkeeda ayaa ugu horeysa eh, lambarka koowaad waxay bixisaa caafimaadka wadnaha sababtoo waxay ka kooban tahay eh, dufanno caafimaad qaba oo loo yaqaano unsaturated fats ee dufanta caafimaad kale oo ka imaata dhirta oo ay ku jiraan omega 3 omega 6 kuwaas oo hoos u dhigi kara kolestaroolka xun oo kor u qaadi kara caafimaadka wadnaha kaasoo marka wax badan ka caawiya dadka caafimaadka wadnaha u baahan ama wadnaha laga hayo ee qodobka labaad waxay hoos u dhigtaa sisinta isticmaalkeeda cadaadiska dhiigga sababtoo ah waxaan sheegnay macdino badan inay ku jiraan sida calcium iyo potassium ay ka mid tahay potassiumtan waxaa lagu yaqaanaa inay dhiigga hoos u dhigto ee lambarka saddexaad waxay u fiican tahay sisinta haweenka dhalmada gooyey oo u baahan hormoonadooda in la dheelitiro sababtoo ah waxay bixisaa hormonal balance isku dheelitir ayay waxay u samaysaa hormoonada haweenka da-da ah oo dhalmada gooy aad ayay ugu fiican tahay lambarka afraad waxay la dagaalantaa kansarka waxay ka hortagtaa kansarka qofka inuu kusoo koro inuu awood u yeesho jirkiisa inuu kansar ku faafo ayay ka hortagtaa qodobka shanaad waxay yaraysaa miisaanka iyadoo isku dheelitirta qofka cayilan oo buuran inay siiso miisaankiisa dheelitir wanaagsan qodobka lixaad eh, waxay bixisaa difaaca jirka ayay kor u qaadaa sisinta waxay hodan ku tahay maadada antioxidant la yiraahdo oo jirka difaacda waxyaalaha soo weerara ka difaacda kuwaas oo la dagaalama stresska welwelka iyo walbahaarka oo yarayn kara halista cudurada daba dheeraado qofka soo wajaha yarayn kara iyo dhibaatooyinka maqaarka soo weerara intaba ayay difaacdaa isticmaalkeeda ayaa laga faa'iidaa lambarka toddobaad waxay u fiican tahay lafaha islamarkaasna waxay ka hortagtaa cudurada ku dhaca lafaha waxaan soo sheegnay inay ka mid tahay calcium manganes iyo mataqaanaa potassium inay ku jirto ee qodobka sideedaad waxay aad u taageertaa xagga dheefshiidka sisinta eh, waxay ka kooban tahay maado badan oo faybar ah oo duf ayay leedahay qolof ayay leedahay taasoo qofka ka caawisa hagaajinta dheefshiidka iyo caafimaadka caloosha inay socto islamarkaasna qofka uu si fiican u saxroodo aysan ku dhicin cudurada caloosha istaajiya ama calool istaag inaysan ku dhicin lambarka sagaalaad waxay u fiican tahay haweenka uurka leh sababtoo ah waxay bixisaa sisinta vitaminada vitamin b 9 ama folic acid labadaas fitamiin waxay u fiican yihiin inta badan aan soo sheegnay haweenka uurka leh iyo ilmaha uurjiifka soo koraya intaba way u fiican tahay ee lambarka tobnaad waxay yaraysaa maadadan sisinta isticmaalkeeda ama laga faa'iidi karaa cudurada ku dhaca neerfayaasha waxaan soo sheegnay ee in laga helo dhammaan b group vitamins b one b two b three b four b six dhammaan vitamin b group iyagana waxay u fiican yahay neerfiskay daaweeyaan iyo kalagoosyada iyo xanuunada jirka ku dhaca neerfayaasha ayay aad ugu fiican tahay qodobka kow iyo tobnaad waxay u fiican tahay sisinta isticmaalkeeda dhiigga anemiyada because of full of iron iron badanaa ku jirta maadada ironka ayaa ku jirta oo zaa'id ah saas daraaddeed qofkii isticmaala marka wuxuu helaa xaddi badan oo iron ah h b-ga hemoglobinka iyo mataqaanaa iron deficiency dadka qaba kor ayay u qaadaa waxaa laga helaa dhiig badan ayaa laga helaa insha allahu tacaala qodobka labaiyo tobnaad caafimaadka maqaarka iyo timaha ayay u fiican tahay saliidda sisinta waxay caan ku tahay marka daryeelka maqaarka iyo timaha sababtoo ah waxay leedahay faytamiino badan oo mataqaanaa jirka wax badan u qabta ama difaaca wax ka qayb ka qaata antioxidant badan ayay leedahay aan dhahnay saas daraadeed isticmaalkeeda waxaa laga faa'iidayaa caafimaadka maqaarka iyo timaha qodobka saddex iyo tobnaad dheelitirka ee hormoonada hormonal balance sida aan soo sheegnayba gaar ahaan dumarka sisinta waxay gacan ka geysan kartaa dheelitirka hormoonada sababtoo ah waxaa ku jira hormoonka layira lignan layidhaahdo ayaa ku jira kaasaa wax badan ka qabanaya inuu isku dheelitiro hormoonada jirka bani aadamka si gaar ah haweenka qodobka afar iyo tobnaad kor u qaadista tamarta Eh, maadaama ay tamar badan ku jirto oo carbohydrate iyo tamar badan ay leedahay brotiini iyo difan caafimaad qaban ay ku jiraan sisinta marka waa il fiican marka oo tamar laga helo oo jirka tamar badan siisa qodobka shan iyo tobnaad waxay u fiican tahay haweenka nuujinaya Eh, waxaan soo sheegnay in brotiin iyo iron iyo calcium iyo magnesium ay ku jirto taasoo guud ahaan muhiim u ah hooyada nuujinaysa ayna ka helayso caano badan ama uurjiifkan uu ka helayo faytamiinaad badan insha allahu tacaala qodobka lix iyo tobnaad waxay hormarisaa xadiga sokorta dhiigga Eh, waxayna u fiican tahay dadka sokorta qaba waxay samaysaa glucose level balance yacni levelka sokorta dhiigga ayay dheelitirtaa Eh, aad iyo aad ay ugu fiican tahay dadka sokorta qaba marka sideeda ayaa lagu cunaa lama ist- sokor laguma daro waxba laguma daro marka dadka sokorta qaba toos hadday u isticmaalaan wax badan sokortooda dheelitir ayay u samaynaysaa Eh, qaabka ugu fiican oo loo isticmaalo marka ugu horeysa waad dhaqaysaa eh, kadib biyaha ayaad ka miiraysaa kadib ayaad cunaysaa ama aad shiidanaysaa haddii aad isticmaal aad toos u isticmaalaysid markaad dhaqdid kadib ayaad cunaysaa haddii marka aad cabitaan iyo aad u rabtiin markaad dhaqdi kadib ayaad shiidanaysaa qaabkaasaa loo isticmaalaa xaddi badan waa laga isticmaali karaa dhib oo hadda lasoo sheegay ama ka imaan karana isticmaalkeeda oo tirada badanna lama soo sheegin aad iyo aadaa umahadsantihi لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء
عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
guud ahaana intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada tan iyo kulanti dambe fii ammaanillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
إسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني